Tababarkan oo ahaa mid wax lagu barayay in ka badan boqol iyo toban haween ah oo ka mid ah qoysaska barakacyaasha ee ku nool qaar ka mid ah xeryaha barakacyaasha deegaanka Xaarxaar ayaa la baray xirfado ay ku shaqaystaan kuwaas oo ay ka mid yihiin dhar karinta, cilaan saarka iyo xirfado kale. Tababarkan waxaa soo qaban qaabisay oo gacan ka geysanaysay hay-adda SSWC iyo maamulka degmada Gaalkacyo Galmudug waxaana ugu horeyn munaasabada ka hadlay Fuusiye Axmed Kaarshe oo ka mid ah macalimiinta xirfadahan bixinaya iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka ka faa'iideysanaya ee ka kala yimid xeryaha barakacyaasha magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada hoos yimaada sidoo kaleeto arintan waxaa gacan weyn ka geysatay oo in ay maaragtay tababarkan uu hirgalana maxay ahato isheeg sabab u ahayd hay-adda la yidhaahdo s s w c oo ay nagala joogto fahma fahma iyo tiimkoodii aad noola shaqeynayay hay-adda s s w c aad baan maaragtay ugu mahad celinaynaa waxaana leenahay shaqada maanta aniga xurfadayda oo farxiyaan u adeegsanayo sida dharkarintan bartay naqshado ala naqshadii hadda aniga maskaxdayda kusoo dhacdo waan kari koraa alxamdulilahi rabbilcaalamiin inaan ku shaqaystana waan jeclahay oon furto meel dukaan oon ku shaqaysto dhanka kale axmed cismaan daahir oo ah madaxa qaybta barakacyaasha ee maamulka degmada gaalkacyo ayaa la dardaarmay xurmo xubnaha tababarkan qaadanaya isagoo sheegay in ay muhiim tahay in ay ka faa'iidaystaan xirfadaha ay bartaan islamarkaana noloshooda ku maareeyaan annaga degmada farxad weyne noo tahay in dadka la baro xirfad qofku uga kaaftoomo inuu qof kale waxba sii yiraahdo maxaa yeele iclaan markaa baratid oo ku shaqaysanaysaa qalabkii markaa heshay marka aadaan ugu mahad celinayn waxaan kaloo rabnaa laftigeennu waxaa nala baray seesa u noqon wax macnaa meel cilaa aan reemiigu cilada ay qabaan waxay tahay qofku markuu waxbarto meeshii buu uga tagaa maalinta la bilaabo iyo maalinta la xira ugaagta waxaa laga in la tijaabiyo laisku la isku tashado hadda qaybta halkan cilaanka lagu baro a m c qaybteeda kale hadda waxay marayaan inay dadkii waxay sameeyeen laftigooda lacaga iska aruuriya laftigooda qalab soo gateen qaarkood harqaamay gateen qaarkood cilaamay gateen tababarkan la siinaya qaar ka mid a haweenka ku nool xeryaha barakacyaasha magaalada gaalkacyo iyo deegaanada hoos yimaada ayaa looga gol leeyahay in ay bartaan xirfado ay noloshooda ku maareeyaan waxaana sidoo kale maamulka degmada gaalkacyo uu sheegay in tababarkan looga gol leeyahay in barakacyaasha iyo dadka ka yimid deegaanada miyiga ah ay noqdaan kuwo isku tashta oo aan wax ka sugin hay-adaha gargaarka